madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta khudbad sanadeedkiisii ka horjeediyey labada aqal ee baarlamaanka somalilan iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta xisbiyada warbixin amuuraha ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur
madaxweyne muuse biixi ayaa khudbadiisa oo dhinacyo badan taabanaysa ee uu ka horjeediyey labada gole waxa uu kaga hadlayey dhinacyada nabadgelyada adeegyada bulshada waxbarashada biyaha dhalinyarada iyo shaqo abuurka horumarinta kaabayaasha dhaqaale abaaraha iyo isbeddelka cimilada doorashooyinka siyaasadda arrimaha dibadda iyo ictiraaf raadinta madaxweyne muuse biixi cabdi oo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda iyo wadahadalada somalilan iyo soomaaliya waxa uu yidhi waxaynu taageero diblomaasiyaad ka helnay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in somalilan taagan tahay wakhtigii bulshada caalamku dhex geli lahay dalalka somalilan iyo soomaaliya dowladda turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyada oo doonaysa inay keligeed ina dhexdhexaadiso innaga iyo soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan toddoba sano oo turkigu arrintaa ku jiray in aanay wax midha ah dhalin waxaannu ku talinnay in arrinta wadahadalku ay noqoto miday goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wadahadalka u diyaarka ah ama daneeya waxaa si toos ah loola soo xidhiidhay dowladda sweden iyo dowladda switzerland oo mid walibaa gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wadahadalka somalilan iyo soomaaliya ay martigeliso somalilan way aqbatay labada martiqaadba
dhanka kale madaxweynuhu waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka dasteerkeenu wuxuu ina farayaa in shantii sanaa mar la doorto golayaasha qaranka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka sidaa daraaddeed xukuumaddani waxay u hoggaansan tahay sida uu faraayo dastuurka qaranka intaasi kadib mudanayaashii kasoo qeyb galay madasha oo v o a wax ka weydiisay aragtidooda ku aadan khudbadda madaxweynuhu uu maanta ka horjeediyay labada gole sanadeedkaa maanta madaxweynuhu jeediyey waxaan u arkaya ama ay tahayba khudbad qiimo leh oo xambaarsan baahiyaha iyo duruufaha dalka u jira warbixin ku siiyey labada aqal bulshadana uu ku ogeysiinaya halka wax marayaan waxa uu soo bandhigay su'aalo badan oo xaganayey bulshada oo uu jawaabo waafiya ka siiyey soomaalidan waxaanu leenahay waxaan tugriga ahayn oo ina heshiisinaya diyaar baanu nahay oo ina kala dhex gelaayo sidii etoobiya iyo eritrea heshiisina walaalinu heshiino innaka iska xigna dad walaala oo isku dhaqan oo isku afa ayaynu nahay wahagaag xildhibaan cabdiqaadir jigde ku soo dhawoow v o a ugu horayn bal sidaad u aragto aragtidaada khudbaddan iyo sanadlaha ah ee madaxweynuhu maanta golaha ka horjeeda
horta khudbaddani dee khudbad optionala maaha waa khudbaddu dastuurka waajibiyey golayaasha khudbaddii lala iman lahaa ma aha annaga waxaannu sheegaynaa onu halkan ka caddaynaynaa in khudbaddii dastuurka waajibiyey madaxweynuhu aanu keenine khudbad barbogaandho oo xisbiga kulmiyo oo aad mooddo inuu doorasho ku gelayo uu keenay taasina waxaanu leenahay waa fursad la baalmaray oo wanaagsan bay ahayd deegaan ay lix maalmood ka hadhay doorashadoodii afkuu ka xidhay muxuu ka damacsan yahay muxuu golayaasha ka rabaa maxaa nagaga waajibaa doorashadii baarlamaanka oo arrinta ugu weynee somaliland hor taagana oo maanta somalilan ama ay ku jabayso ama ka kacaysana sooma buu qaadin sagal mustafa xasan nuur v o a xarunta baarlamaanka somalilan hargeysa